marka hore waa ina wada salaamaya magacayga waxaa la dhahaa hodan cabdullaahi ducaale halgangana waxaan ku jiray xubin baan horta ka ahay minnesota jaaliyadda minnesotaan xubin ka ahay waxaan kusoo biiray runtii waan xubin noqday two thousand i believe twogii ilaa hadda waa ku jiraa wax qaybo badan iyo howlo badan iyo mas-uuliyad badanna waan kasoo qabtay jaaliyadda wataniga xoreynta ogaadenya haddii aan marka hore aan inii sheego kolley waxaa wada hadlaya saan caawa inii degeysanayay dad somali republic kasoo jeeda oo halganka taageeraya aniga haddaan qabiilka sheego aniga waxaan kasoo jeedaa gobolka khaatumo waxaanaan hooyadayna runtii waxay kasoo horjeedaa gobolka ogaadenya runtii magaca ogaadenya waxaan sababtan halkanka ugu biiray haddaan ka bilaabo halkanka waxaa aaminsanahay inuu xaq yahay in ayna tahay mas-uuliyad saaran qof kasta oo sinjiyada soomaalinimo sheegta dhinac kastaba ha ka deganaadaane qabiil kastana ha noqdaane waxaana kaloo aaminsanahay daad haddii aan soomaali nahay qabiil kastaba aan ka koobnaane dhibaatada haysata walaalaheen ogaadeenya tegan inay noqonayso one of the su-aalooyinka na weydiin doono aakhiro waxaan kaloona aaminsanahay inuu halkankani uu xaq ku taagan yahay in ayna uu jihaad yahay in aan qof shaksi ah ama hakaso ama ha ahaado soomaali ama muslimnimo walaaltinimoa ku noqotaan ama dee xagga human humanitygaba simbateric aad u noqotide waxaan aaminsanahay qof haddii la dulmiyo haddii anybody o individual human basic rightskooda laga qaado in as a human being as muslims as dad soomaali ah in ay mas-uuliyad weyn na saaran tahay in dulinimada bili-aaminka laga dulqaado halkankanina wuuba kasii dhow yahayo ummad nala dhalatay oo walaalaheena oo lagaba yaabo waa soomaalidu ani horta runtii qabiilkan historically dadku important la yahay lakin aniga saa wax weyn important ah ilama aha lakin haddii laisku soo duuduubo waxaan kala tirsanaa dee labaatan ma gaarayaan odayaal marka waa walaalaheen waxa runtii dulinimadu saaran tahay markaan two thousand two xubinimo noqday aad dhibaatada waan maqli jiray waana reportyadii human rights reportskii oo weliba inta badan qaarkood hawlihii washington ha laga laga fuliyo ama jaaliyadda markaan hawlo u waday aan noqote waxyaalaha lagu sameynayo dadka walaalaheena ee waddankaa degan looma adkeysan karo dad waan maqlay intaan xubin intaan halganka ku jiray aan u firfircoonaa excuse ka dhigan jiray that magaca magaca ogaadeenaya ogaa qabiil weeyaan qabiilkaas weeyaan waxa loo sabra hadday qabiilka iska bedeli lahaayeen taas waxaan leeyahay horta shayga markaad magacaawdid oo calaamadiisa aad garanaysid markaasun baad u doodi kartaa taariikhdana waxaa la dhahaa dadka historianska waxa weeyaan aadamaha waxaa taariikhda loo record gareeyaa in laga barto masteegyadii la sameeyey inay aadamuhu ka bartaan taariikhda waxaa inta badan loo record garay in mistakeskan sameyna ka barano so that future generation don't make that same mistake magaca hadii aan ta haddaan taariikhda waa la garanaya dagaalkii seventy seven soomaali oo dhan waxay ka ahayd hal far bay ahaayeen in waddankaa la xoreeyo one of the biggest mistake aan qabanay waxa weyaan calaamadii lagu lagu garanayay baan ka leexanay waxaan isticmaalnay soomaali galbeed waa wana one of the reasons why internationally marka la fiiriyo ethoopia nagaga reysay six month markuu calankeeni taagnaa waxaa la yidhi dhulbalaarsi dhulbalaarsi baad rabtaan kolley dadka ka wada koob joogoo dhan way dadkii wada waktigaa noolaayo dadkii taariikhdaba hadda baadheba waa la garanayaa in ay lix bilood ay kabacdi aan wad aan kasoo laabana marka we don't wanna make the same mistake we need in ay halganku uu ka aas aasmo dhulkaas iyo dadka dulinimada lagu hayo maanta markaan markaan washington two thousand eigtkii aan runtii ama two thousand ninekii aan aan aan shirarka ka dhigaynay oo congresska la hadlaynay magaca ogaadeeniya ayaan ku hadlaynay waxaana ahayd populationka dadka indigenesda wadankaa jooga weeyaan dadkii aan hadlayay marka soomaalida soomaali soomaali weynta ee walaalahaya ee somaali republicanka ka ka kasoo jeeda waxa weeyaan muhiim horta inaan taariikhda dib loogu laabto qofkii shaki ka qabo waayo magacan aan u isticmaalayno qofkana maxaa la dhahaa in aana support gareyno waan had waddan kasta waxaad aragtaa ama tuulo ha noqoto iyagoona waddankanaan degannahay there's so many states shaksi loogu magac daray ama ha noqdo hero ama ha noqdo general ama ha noqdo loogu magac daray maanta ma oranaysid hadda columbus ohio kale ma oranaysid why a columbus ninkii discover gareeyay wadanka loogu magac qaaday it's kind of ridiculous when you look at it markaad ma diidi kartid markaad tiraada columbus ohio waa shaksigaa wadankaa loogu loogu magacaabay sida si lay ogaadeenya waa gumeysi baa magaca u bixiyey haddaan rabno in aan wadankaa xoreyno oo walaalaheena dulinimada ka qaadno waa muhiim in magacii loo bixiyey ee internationally loo loo yaqaano in aan magaca ku dagaal tagno oo bulshada ku aas-aasan ogaadeenya inuu kacaanka iyo halganku meeshaas ka kacaan weeyaan annaguna mas-uuliyad iyo wax waajib baana saaran xag alle waajibkaa wuuna saaran yahay marka ilaahay markuu ku amruu ku dhaho walaalkaa dulinimada ha ku fiirsanin oo haddaad naftaada u huraynin dulinimada walaalkaa lagu hayo lacagtaada u hudh oo haddaad lacagtaada u huraynin niyadda oga hudh it is jawaab tomorrow lagu weydiinayo every gabadh la kufsado every oday la qooraco every wiil geer jiro ah isagoo geelka la jooga la qabtay jeelka lagu guro ama la aaso oo la qooraco every hooyo oydo oo waaab ilmaheedii iyadoo arkis lagu ho hortoogto tomorrow markaad ilaahay hortagtid waa jawaab lagu weydiinay maxaad u qabatay waayo ilaahay ma kala jecla wiilka ku nool ogaadeeniya iyo wiilka laascaanood ku nool ma kala jecla isku mid weeyaan laakiin midna calan xora ayuu ka dhaliyay midna dulinimuu saaray waxaana uu ilaahay fiirinayaa ka laascaanood ku nool ka xamar ku nool ka hargeyso ku nool ilaahay wuxuu rightkiu ininka xornimaduu ina siiyey maxaad xornimadaada wiilkan ogaadeeni ku nool aad aad aad oga caawin weyd waa jawaab lagu saarayo weeyaan waana xaq halgankani xagga diiniya waaka xaq morally waa xaq ethically waa xaq waa dad sinjiyad isku sinjiyad aan nahay marka magaca lagu magacaabay oodoo aniga ay runtii wax weyn ila ahayn dadka ay wax weyn la tahay magacan ay dhibayso waxaad always la fiiriyaa danteena maxaa ka weyn maxaa what is it maanta aan danteena ku gaari karnaa maanta interestkeena waxaa ku gaari karnaa magacan la og yahay inaan ku dagaalano later on haddaan xornimada aan calanka red white and bluega saarno then markaa waa laga discuss garayn karaa oodoo anigu runtii wax weyn ilama ahaba laakiin waa wax contribution haddaad halgankan gelisid oo waxaad tumoora oran kartid okay waayahay bal nimayahow magac na wada matalo markaa aan la qaabano laakiin haddii processkii hal halganka iyo xornimada lagu gaarayay hadday processkaasi lagu yidhi the only way aad ku xoroobi kartid waa adoo calaamad taa haysta oo seven seven ay shaqeyni weyda intaan calaamad qala qaadana ay noo shaqeyn weyday waxaa la yidhi there was a famous philosopher who said what's define insanity waxa insanityga define karays is doing the same thing over and over again de waa waalinimada waxaa define gareyn saxayn haddaan ku laabano haddana calaamad ka duwan kii aan qaadana seven seven oo sidii nagu dhacdo marka runtii aniga waxay la quman calaamad kale waan qaadanay way noo shaqayn weyday naa waa inaan calaamada lagu yaqaano aan qaadanaa waa in aan maalkeena u hurnaa waa inaan xoogeena u hurnaa waa inaan caqligeena u hurnaa waa in waajibadna saaran aan runtii aan gudanaa waa waajibna saaran si waajibta ku saaran tahay everything ilaahay kuuu kugu demand gareeyey ayay tan ina noot waajib tahay inay tahay inaan gudano oo every human being ay saaran tahay annagu waaba ka sii xag jirnaayo soomaali waa dad nala dhalatayoo oo same sinjiyad aan kasoo horjeedno aniga runtii qurbaha ayaan ku koray waxaana kusoo inda ka qaaday kala qaaday anoo ah qaxooti waan dareemi karaa walaalahay ogaadeen iyo maanta dhibaataday saamayn waayo ka awow ka awow waxaa jira dad weligoodba xornimada iyo xornimo waxay tahay dhadhaminin fasalka labaad baa ku jiray halkan fasalkii labaad second grade ayaan ka bilaabay second grade i remember markaan gabadh yar baan isdagaalnay the first jawaabay igu sii saxayan go back to your country waan gartay markaa inaan runtii waddan iga maqan yahay and runtiina waalidkay waxay igu soo koriyeen especially aabahay wuxuu inta badan waddankaa ogaadeen iyo inaan nahay waddan naga maqan waxaan kusoo baraarugay taariikhdii soomaalida axmed guray waktigiisii sayid maxamed cabdulla xasan waktigoodii in mar kastaba soomaalida runtii aan nahay muxuu ahaye in halganku uu xaq yahay dagaaladaas iyo taariikhdeeni deeraa iyo dad hadda dulinimo iyo jecel ma nihin hadda disney taariikhdan inta badan aan aabahay aan aan ka maqli jiri runtii soomaalida laiga laiga sheekeeyey iyo waxaana hadda arko way kala duwan yihiin soomaalidu waxay ahaayeen dad dulinimada jecleen dad isla weyn baan ahayn dad prideful aan ahayn markay markii aan xornimada qaadanay waa tii maraykanku xitaa when they try to push us waa tii aan runtii aan aan aan u tagnay ruushka waa nagii aan aan jeclayn even the most powerful nations in ay na push around garayaan oy oy oyna xaqayna dugsiyaan maan maan jeclaysanin waxa bar or baro iskaa wax u u qabso those war hadaladii laga soo dhaxlay soomaalida weligeen iyo allaheena dagaal un baan ku jirnay axmed gure waktigiisa sayd maxamed cabdulla xasan dad dullinimada jecel ma ahayn laakiin hadda the last two thousand wixii ka dambeeyey dad waxaan noqonay dullinimada mooyaane wax kala qabsan karin waa waan maqlaa axmaaro i don't know wen ay axmaaro noqotay walaalaheen weligeenba waa isla dagaali jirnay ilaa iyo axmed gure baan axmaaro isqabsan aan isdagaali jirnay goorta aan hadallada igu cusub hadday ah waa walaalaheen markaa logically markaa fiirisa markaa kii ogaadeen iyo ku dhashay same sinjiyadta tahay walaalkaa ma aha laakiin ka kaa shisheeye isku sinjiyad aad ahayn isku diin aad ahayn isku language aad ahayn isku dhaqan noqday goormo markaa walaalkaa noqday it doesn't make sense goorta aan dulinimadii aan ogolaanay goorta aan gumaysigii ogolaanay ogaadeen iyo bas hata lama haysto soomaali oo dhan baa la haystaa soomaali oo dhan baa la haystaa kasoo bilow hargeysa to khatumo to puntland all the way to bahalkii kismaayo wa waxa waxa dhex maraya waa axmaaro goorta ay iideeni aan ogolaanay dulinimadeeni taariikhdii the way aan la ii baray iyo dadka generationkan hadda jira aad bay u kala duwan yihiin marka anigana waxaan aaminsanay ogaadeen iyo waa buffer waa the only thing ha soo gudbaan axmaaradu laakiin wiilasha yaryara ee raamaha leh ee laga yaabo saddex maalmood afar maalmood inay waxba cunin ee intaa wareegaya ee sideen oo kalaabay maanta qurbaha joogi lahaayeen ee duni dunya iyo maalba dhinac iska dhigay ee mas-uuliyadda si iyagu u noo saaran tahay iyagu way usa si iyagu u saaran tahay annagaba noo saaran tahaye gartay mas-uuliyadda saaran ee u xidhxidhay in ay dulinimada ka qaadaan that is the only we dad ummad ee soomaalinimadeenii hore iyo iyo pridekeenii iyo saan ahayn the only people u garab dhigtee maanta hayste ee still gacanta ku haystaa wiilasha onalef any other leader oo maanta soomaaliya jooga oo ma aragtay say wiilashaasi ay danta soomaalinimo iyo danta reer ogaadeen iyo oga shaqeynayaan iyo wadaninimada ku jirta maanta soomaali oo dhan kuma jirto soomaali weyn bay ku jirin politicianska hayay u jirin dadkana matalaya ayay u jirin dadkaas markaa waxay noo harsanta haddii ay maanta iskugu ururtay dadnimadeeni iyo isla weynadeeni iyo saan ahayn waa haddii wiilashaa ku hadhay then aniga waxaa markaa issaarana isku aan gartay waxa weeyaan in aan yaga aan support gareeyo dhaqaale hadday noqoto maskaxiyan hadday noqoto shaqo ha wakti hadday noqoto inaan support gareeyo kas waxaa laga yaabaa kuwaasi in markaa calaamadahaas laga dhaxlo oo the next generation ay wiilashaas ka dhaxlaan that's the only people maanta ku hadhay soomaalinimadii nationalnimadii waddaninimadii dadka ay ku hadhay waa dadkaas weeyaan marka i it's in my interest it's in it's the interest of the generation iga soo iyo ciyaalkayga iyo generationka ka dambeeya haddaan wax kalaba fiirinin it's the interest of the generation kaasoo dhan in aan muxuu ahay wiilashaa badbaadiya because wiilashaas haddii aan support siiyo oo maanta ogaadeeniya ay ma aragtay ay xoroodo ay calankaa taakinto habka iyo dhaqanka ay ku dhaqmanayaan iyo prideka iyo iyo nationalismyada ku jirta ayaa badbaadaysa and maybe if we're very lucky haddaan aad lucky u nahay waxaan ka dhaxlaynaa dhaqankeeni hore oo waxaa laga yaabaa inaa the next generation aan survive gareesno marka waa ku dheeraada iga raali noqda intaas aanan kaga baxaya